Xubno ka tirsan Ururka Haweenka Magaalada Gaalkacyo oo ka qayb galay tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo doorka haweenka ee nabadda ayaa ku baaqay in si wadajir ah loogu istaago sidii xal loogu heli lahaa colaado ka jira qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Haweenkan ayaa sheegay inay muhiim tahay in xal laga gaaro colaadda ka jirta qaybo ka mid ah gobolka Mudug taasoo u dhaxaysa beelo walaalo ah. Gudoomiyaha Ururka Haweenka Magaalada Gaalkacyo ee Galmudug Samse Maxamed Colaad ayaa warbaahinta u akhrisay warmurtiyeedkii ay soo saareen haweenkan.
waxaan baaq u soo jeedinaynaa dirirta ka dhacaysa galbeedka gobolka mudug waxaan leenahay joojiya dhiigga iyo dagaalka joojiyaan leenahay waxaan leenahay dagaalka waa in la joojiyaa iyo dhiigga qulqulaayo oo maalin walba macno la-aanta ku daadanayo joojiya joojiya joojiyaan idin leenahay waxaan idinka codsanaynaa haddaan nahay haweenka iyo guddoomiyaasha xaafadaha iyo bulshada kala duwan ee gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo waa inaad joojisaan sidoo kaleeto waxaan baaqu diraynaa madaxda gobolka mudug galmudug iyo puntland madaxda puntland iyo galmudug oo kale ah madaxweyneyaasha u horeeyaan golaha wasiiradu ay ku xigaan iyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada dadkan isdagaalayo bulshadan isdagaalayso dadka u dhaqdhaqaaqa ama madaxda u ah ee puntland iyo galmudug waxaan leenahay waa inaad dadkan kala dhex dhigtaan ciidamo u istaagtaan la kala dhex tago laguna dadaalo sidii loo joojin lahaa dhiiggan u daadanayo macno la-aanta sidoo kaleeto waxaan baaq u diraynaa culimaamadiinka ee gobolka mudug waa inay u istaagaan una sheegaan wixii ilaahay baray oo ah dhibaatada uu leeyahay dhiigga sokeeyaha iyo dirirta walaaluhu ay leedahay baaqan si wada jira waxaa u soo saaray guddoomiyayaasha ururada haweenka iyo xaafadaha degmada gaalkacyo ee puntland iyo galmudug colaadaha ka jira gobolka mudug oo inta badan salka ku haya dhuldaaqsimeed iyo lahaansho deegaan ayaa galaaftay nolosha dhallinyaro badan waxaana hadda socdo dadaalo xal looga gaarayo colaadahan